إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana saako waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxay qaadeen weeraro kala duwan nin ku kacay fal sina ah ayaa xukun xadusinaha waxaa lagula fuliyey gobolka shabeellaha hoose hubkii iyo gaadiidkii dhowaan laga furtay ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedka ee galmudug ayaa waxaa lagu soo bandhigay magaalada xarar dheere kulan ay barbar socotay dowladiina islamarkaasina loo qabtay qaar ka mid ah waxgaradka walaayaadka islaamiga ah ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ku dhowaad labaatan ruux ayaa waxaa lagu dilay weerar ka dhacay bariga dalka congo inta waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxay qaadeen weeraro kala duwan mid kamid a weeraradaasi waxa uu ka dhacay magaalada dinsoor ee gobolka bay waxaana lala beegsaday ciidamada maamulka koonfur galbeed ee etoobiyaanka halkaa jooga garab iyo gaashaanka u ah ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa la xaqiijiyey in goobta ay gacanta ku dhigeen islamarkaana ay dileen ugu yaraantii laba askari oo ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed saddex kalena ay dhaawacmeen dilka iyo dhaawac ay askarta u geysteen ka sokow ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxay gacanta ku dhigeen hub iyo agabyo kale oo ciidan dhanka gobolka bakool ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin xalay waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka koonfur galbeed ee etoobiyaanka la shaqeeya dhanka magaalada muqdisho xalay dagaal toos ayaa waxaa lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin xaafadda suuqa xoolaha halka oo isbaaro ay u taallo weerar qarax loo adeegsadana waxa uu ka dhacay xaafadda buulo maaxay ee degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waxaa halkaa lagula beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah dhanka shabeellaha hoosena ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxay dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada uganda ay ku leeyihiin degmada buulomareer in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka soconayay isla walaayada shabeellaha hoose waxay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin dagaal ay la beegsadeen ciidamada uganda ee iyaguna ku sugan magaalada qoryooley halkaa oo muddo lagu hardamayay ciidamo kale ugandes ayaa xalay lagu weeraray isla shabeellaha hoose gaar ahaana deegaanka buurcolow ee duleedka degmada baraawe nin ku kacay falsinaha ayaa xukun xadusinaha waxaa lagula fuliyey gobolka shabeellaha hoose mahad cubeyd cali ayaa ka waramaya xukunkan oo ahaa mid xadusino ah ayaa ka dhacay fagaare ku yaala deegaan hoostaga degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose mid ka mid ah qudaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu horreyn goobta ka sheegay dacwada loo soo jeediyey eedeysanaha waxaa maxkamadda degmada janaale ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose ay dacwad keensatay muddaciida la yidhaahdo waxay soo dacwaysatay eedaysanaha la yidhaahdo waxay tidhi wiilkan haween khamiis ay tahay laga joogo toban iyo toddoba beri xilli sagaal sac haweennimo ah ninkaygana uu i garab jiifo ayuu guriga soo jediyey waxaan u maleeyey ninkayga inuu wax iga soo raadsaday kadib culeyskiisa ayaan dareemay inuusan ninkayga ahaynin wuu ii galmooday kadib aniga xarbi ayaan bilaabay gacantii aan tuurayba ninkayga oo egarab jiifay ayay ku dhacday sidii ayaa ninkayga ku soo kaxay wiilkan wuu cararay ninkayga ayaa ka daba cararay wuu gaari waayey intaas kadib qaadiga ayaa goobta ka sheegay jawaabta eedeysanaha oo ahayd mid qiraal ah kadib maxkamadda waxay jawaab ay ka dhalatay eedeysane wuxuu ku jawaabay sidaani haa sax waaye gurigooda anigaa habeenkaasi jebiyey waan galay kadib iyada ayaan ku fadhiistay waan u galmooday anigoo aan galmoonaayo ayaa ninkeeda igu soo kacay waan ka cararay wuu soo gaari waayey moobeelkayga iyo oo kawahayga waan ka cararay shaydaan ayaa igu qaaday ficilkaasi sharciga islaamka diyaar ayaan u ahay sidoo kale qaadiga ayaa goobta uga dhawaaqay xukunka ka soo baxay maxkamadda islaamiga ah xukunka maxkamadda intaasi kadib maxkamadda markii ay dhegaysatay dacwadiis iyo jawaabtii eedaysane oo khilaal ahayd ayaa waxay xukuntay sida soo socoto kow in uu ka sinaystay si xatooyo ah iyadoo gurigeeda jiifto haweennimo xukunkiisa waa in lagu dhufto boqol karbaas xaduzina ah maadaama uusan guur soo marin iyo in laga musaafuriyo hanti wanaag iyo nawaaxigeeda muddo hal sano ah maadaama uu xaditaan ku sameeyey sacdiya oo sidaas ugu galmooday raali la-aanteeda waxay ku leedahay mahrul masal kaasoo dhan kaalin loo saddex sano jir ah oo ku wareejiyo xukunkan wuxuu ku sugnaaday iqraarkii eenay uu kirtay ugu dambayntii wuxuu qaadigu sheegay nusuustii sharciga ahayd ee loo cuskaday xukunkan waxaana loo cuskoday adilooyinka aayadda boqol soddon iyo shanaad suuratunisaa ku jirto yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaaa lilaahi walow calaa anfusikum aayadda labaad suuratu nuur ku jirto azaniyatu wazani fajliduu fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda walaa taakudkum bihimaa ra'fatun fii diin illahi in kuntum in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir walyashhad cadaabahumaa ta'ifatun min almu'miniin adilada kale xadiisa can cubaadata ibnu saamitin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam khuduu canii khuduu canii qad jacala allahu lahuna sabiila albikru bilbikri jaldu mi'atin wanafyu sana wasayibu bisayibi jaldu mi'atin warajmu musnadu axmed ibnu xambal safxada sideed boqol iyo todobaatan saddexaad ayuu ku sugnaaday wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa marar badan ka dhacay xukunno nuucan oo kale ah waxaana ku badbaaday cirdiga iyo sharafta bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab hubkii iyo gaadiidkii dhowaan laga furtay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka galmudug ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada xarar dheere maxamed amiin ayaa warkan faahfaahinaya cadowgii camaara degee cuduuda sheegayey ciriifyada haddii laga mare celiye yeertay cabdi qaydiid cawaankii cidlaada soo tuuray cishriin markii laga dilo ciidda lagu beegay waa kuwa calaa calaa ay ceeb la qadrin waaye gabaygan ayaa ka mid ahaa waxyaabihii laga jeediyey munaasabad lagu soo bandhigay hubkii iyo gaadiidkii ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa galmudug looga soo furtay deegaanka camaare ee gobolka mudug talaadadii lasoo dhaafay fagaaraha lagu soo bandhigayay hubka gaadiidka iyo agabkaasi kala duwan ee ay mujaahidiintu soo furteen ayaa waxaa soo xaadiray dad aad u fara badan kuwaas oo muujiyey dareen qiiro leh islamarkaana ku aadan sida ay ugu faraxsan yihiin jabka gaaray askarta uu maraykanka soo tababartay nabadoon qoori iyo nabadoon nuur qarey oo ka mid ahaa odayaashii kasoo qayb galay munaasabadda ayaa soo jeediyey hadallo isugu jira ku-digasho iyo waanooyin ku wajahan ciidamadii lagu laayay deegaanka camaara ee gobolka mudug wax hadda meesha goobta taagan iyo wax ka maqanba toddoba-iyo toban gaadiida oo qaar qoryo saaran yihiin qaar kuwa raaxada yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan gaadiidkaas shalay waxay ahaayeen gaadiid lagula diriraayey shareecada islaamka waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa dadka muslimiinta ee ku dadaalay inay gaadiidkaas gacanta muslimiinta soo galaan wixii ay odayaashu ku baaqaayeen oo islaamku ku baaqaayey oo lalahaay war ha laga leexdo aa lala kulmay gaadiidkii lagu faanaayey oo lagu soo duulay oo camaareen lagu furto la rabay oo geeddiga lagu soo ahaay maanta ilaa dhacda ka jebiyey gacanta islaamka ku soo wareegay sidoo kale bulshadii soo xaadirtay fagaarihii lagu soo bandhigayay hubka iyo agabkii kala duwanaa ee lagu soo furtay dagaalkii ka dhacay deegaanka camaara ee gobolka mudug ayaa waxa ay muujiyeen dareenkan waxaan taagannahay goobtii lagu soo goob lagu soo bandhigay gaadiidkii laga soo qabsaday iyo rasaastii laga soo qabsaday iyo aratirkii ay wateen oo laga soo qabsaday nimankii murtadiinta ahaa oo camaara iyo ku soo duulay bacadweyne iyo bahalka la yidhaahdo dhulkaas ee ilaahay degiisa shareecada islaamka lagu xukumo hubkii laga soo qabtay iyo rasaastii iyo qoryihii goobtii lagu soo bandhigay ayaan taagannahay xarar dheere waxaan ku faraxsannahay aadnaan ugu bogaadinaynaa nimankii soo qabtay kollay wixii ilaahay agti loogu dhowaanayo ilaahay baa kor ka dhigaya kor ka dhigaya wixii hoose dee iyagu kitaabka ilaahay iyo shareecadda islaamka ka soo hor jeedana allaa qabanaya talaadadii lasoo dhaafay ayay ahayd markii militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay cagta mariyeen askarta uu soo tababartay maraykanka kuna sugnaa deegaanka camaare ee wilaayada mudug waxaana jabkii garay askartan sidoo kale laga dheehanayay sawiradii uu dhowaan baahiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulan ay dowladdiin ah barbar socotay islamarkaana loo qabtay qaar ka mid ah waxgaradka wilaayaadka islaamiga ah ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe sikriye cumar ayaa ka warramaya kadib kulan isugu jiray dowlad diini ah iyo wadatashi ay qaateen odayaasha waxgaradka wilaayaadka islaamiga ah ee kale ah mudug galgaduud hiiraan iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo martigelisay kulanka islamarkaana ay uga arrinsanayeen odayaasha arrimaha doorashooyinka ee dowladda federaalka iyo shisheeyaha qabanqaabinayaan inay ka qabtaan waddanka ayaa waxa waxgaradkan ay jeediyeen digniino iyo baaqiyo ku socdo ergooyinka wax ka soo xolo xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka waxaa ka mid ahaa waxgaradkii kulankan ka hadlay ugaas cabdulaahi daahir ugaaska beesha murunsade baaqa marka koowaad oo aan jeedinaa bulshaweynta soomaaliyeed shacabaa la yidhaha shacab waay wixii horay u ridoobay ma ahane inta hadda u xusul duubaysa inay doorato nin murtada oo xildhibaana oo gaala gadaal ka riixayso inta hadda u xul duubaysa ama doonaysa ha ka joogaano arrintaas intaas kadib waxaa isna markiisa fursadda la siiyey oo hadlay ugaaska beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed carab horta marka koowaad waxaan leeyahay ujeedka gaaladu ay leedahay ma ahan inay soomaaliya dowlad ka dhisto ma ahan nimanka hadda ka daba ordaa oo haddii alla ku ron yahay murtideenta iyo maaragtay haddii alla ku ron yahay dadka mushrikiinta intaba inay wax u qabato waa in ay gaalaysiido inay idin gaalaysiida waayaan leenahay maxaa u sababa waxaa u sababa doorkii hore waxaan maqalnay inay konton iyo kow ahaayeen dadka soo xulahayay maaragtay haddii odayaasha wax soo xulaa oo la gaalaysiiyey haddana waxaan la soconnaa boqol iyo kow inay yihiin oo konton kale lagu soo daray ujeeddada ay leeyihiin waa inay markay idin gaalaysiiyaan oo meesha iyagu ay joogaan idin geeyaan inay dhaqaaqaan hadafka ay leedahay gaaladu saas waaye sidoo kale waxaa isna ka mid ahaa dadkii ka hadlay madashan wadatashiga ah nabadoon cali biyow guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sidaa darteed maxaan leeyahay ummadda na maqlaysoon uga digayno maxaa looga badbaadi karaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa maalin soo baxay kharaja rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam yowman calaa asxaabihi radia allahu canhum wahum juluus faqaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi alaysa tashhaduuna an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah qaaluu balaa ay dhaheen markaasuu wuxuu yihi ina hada alqur'aana darafuu biyadillaah wa darafuu biaydiikum qur-aankan oo kana gacantii qaybtii waxay ku jirtaa gacanta alle qaybtiisna gacantiinay ku jirtaa fatamasakuu bihi kitaabka qabsada fa inakum lan tadiluu walan tahlikuu bacdahu abadan weligiin ma dhumaysiin mana halaagsamaysiin kitaabka qabsada wey ugu dambeyntii waxaa kulankan wadatashiga ah tix gabay ah ka tiriyey abwaantaako macalin ciise waxaa waaye gabay gabay waa mid dhuuxle qalbiga lagu dhalaalaayo dhedhankaya macaantana jihaad dhiirigelinaaya haddii lagu dhawaaqana qoryaha lagu dhakoobsaayo ee kufaartayna loo dhacaa lagu dhardhaaraayo halna waa dhufaanay bulshadu dhaha kari weyda
maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay baaqiyo iyo digniino ay jeedinayaan waxgaradka islaamiga ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo digniino iyo baaqiyo u jeedinayay odayaasha ka howlan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka xilli dhowaan lagu wado dowladda federaalka iyo shisheeyaha inay waddanka ka qabtaan waxay ugu yeereen doorasho dadban ku dhawaad labaatan ruux ayaa waxaa lagu dilay weerar ka dhacay bariga congo kooxa hubaysan ayaa weeraray qaadeen waxay ku dileen ugu yaraantii sagaal iyo toban ruux dadka la dilay waxaa ku jira caruur iyo haween warkan waxaa warbaahinta u xaqiijiyey sarkaal ka tirsan dowladda congo gobollo ka tirsan dalka congo oo ay ku xoogan yihiin kooxo hubaysan ayaa waxaa tan iyo bishii may ka jiray xaalad go-doomin ah iyadoo marar badan ah ay ka dhaceen weeraro dad badan lagu laayay oo kuwo kalena ay ku dhaawacmeen warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan saaka waa inaga intaa